cabdi faarax shirdoon oo ah musharax madaxweyne horeyna usoo noqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxa uu shaac ka qaaday inay ku jirto xaalad halistaati ay ugu darnayd isagoona xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan tahay albaabada laga galo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdi faarax ayaa hadalkan ka jeediyey goob madal ah oo ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal dad ah dowladda federaalk ayuu sheegay inuu difaaceedu yaalo meel ka sokaysa afgooye iyo balcad taasina ay muujinayso in burburka dowladda federaalk uu bannaan ka yaalo waa markaan koob iska gaar caafimaad ee dowladdu bixiso waxbarasho firii ah iyo midnimad iyo waxaasoo dhan iska daaya waxa weeye difaaceenna koowaad wuxuu yaallaa meel balcad ka sokaysa kana wuxuu yaallaa afgooye maantay waxaa difaac loogaga jiraa labada kontarool oo xamar marka waxaan qabaa waxaasoo dhan waxaan u marayaa madaxa meesha wax laga beddelaa waa in siyaasadda iyo isbeddel soomaaliyeed aynu helnaa mas-uuliyiin hore xilaal uga soo qabtay dowladda federaalka iyo kuwa haatan xilaalka haya ayaa la amakaagsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii lasoo dhaafay qaaday silsilado howlgallo ah oo lagu dhigbixiyay ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo lagula wareegay dhul ballaaran askar badanna looga dilay kuwo kalena looga dhaawacay in kale oo noolna gacanta u galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab